نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الكبيرة سادسة وسبعون عن كسوتنا كتابك الكبائر للحافظ الذهبي وعن سوقان كبيرة وقضا بيضة حق كبائر كأعوان كله كبائر طلب وقيبيه سيدان أركي دونه كبائر وعوان أسميه iyo kuwa uu axaadiista iska sardiyo tixay oo uu yidhi kuwaasna kabaa'ir ayay ixtimaalaan marka kuwii uu cuwaanka u sameeyey kabiirada ugu dambayda weeye alkabiiratu saadisatu wasabcuun kabiirada lix iyo toddobaatanayda man qofkii weeye jasa jaajuusa cala almuslimiina muslimiinta oo wadalla tusa calaa cawraatihim cawrooyinkooda gaalada tusa kabiirada ugu dambaydaa waxay tahay qofka muslimiinta awal ka mid ahaa ee waxa weeyaan gaaladii xarbiga aheed ee muslimka la dagaallamayday ayuu u jaajuusin markaasuu wuxuu tusin muslimiintu meeshay ka degan yihiin amase markay muslimiintu maagaan gaaladii ku duula ayuu inta war ka hormariyo uu u digi oo uu leeyahay ka digtoonaada waynu ku soo socdaana ama gaaladii unta u taguu leeyahy muslimku meeshaanu ka degan yahay ka weerara labadaba waa isku mid waa jaajuusnimo labadaba waa jaajuusnimo marka waana kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn oo lagu halaagsamo cadaabka alle lagu mutay ka midta cadaabka alle lagu mutay ka midta wuxuu yidhi xaafidu dahabi filbaabi baabka waxaa ku sugan xadiidu xaaib ibn abi baltaca xadiidkii xaaib ibnu abi baltaca ayaa ku sugan wax axaadiisa xadiidkaasoo saxiix ah jawaasiistu waa labo gaal oo awalba gaalada ka mid aha jaajuusnimada ku dartay kaas war ma leh xadiis sariixa oo saxiixa oo bukhaari iyo muslim ku yaaluu leeyahay waa la dilin kaas warna maleh awalna gaaluba aha laakiin muslim haddana gaalo si u gudbiyey waa xadiidkii xaaib ibnu abi baltaca xaaib ibnu abi baltaca waa saxaabi weyn oo jaliil ah oo ka mid ah weliba badriyiinta derajada ugu sarayda wey saxaabada marka la tilmaama marka waxa weeyaan waaqicooyinkii lagu tilmaama badriyiintiiu ka mid yihi haddana qof macsuumu ma jiro bacda nebiy zalla ka dhacday gaaladii ayuu sirtii nabiga u gudbiyey sala allahu calayh wasalam sirtii nabiga u gudbiyey markii fatxul maka ay dhacaysay oo ciidankii nabigu diyaarinayay uu maka ku fura lahaa ilaahay buu tuubay ilaahay ou sirtayda gaalada maanta ka indhax qabo oo aysan i ogaanin gaaladu inaan ku soo socdo rabbuu tuubay xaaib ibn abi baltaca warqaduu qoray uu u sheegayo kufaarta in nabigu kusoo duulaan yahay warqaduu qoray waa xadiis bukhaari iyo muslim gabar gaalad ahoo u socotaa xagga ayuu u dhiibi wuxuu yidhi qari warqada gaalada u geed oo uu leeyahay maxamed waa inu ku soo socda ogaada ilaahii weynaa nabiga baryadiisii uu ka aqbalay waa loo waxyooday nabiga waxaa la yidhi naagta gaasha ah ee baxday ee melhiblo maraysa warqad sirhaysidaa saddex saxaabiyu ka daba dir wuxuu ka soo qaad waa ka daba tageen waxaa la yidhi keen warqadda aad waddo sirtaa wax warqada ma sidayta wallaahi haddaad diiddo dharkaan kaa dhigayna ha layidhi ee inaan nabigu been sheegin inaad siddo annagaa og ee warqadda keen warqadda keen iga sii jeesay tiri meeshaas tinta salkeeda ay ile dhex gelida tinta halkaasay ka soo saara waa soo qaadeen waxaa ku qoran min xaaib ibn abi baltaca warqadaan waxay ka socotaa saxaabigan xaaib ibn abi baltaca waxayna ku socotaa ilaa quraysh nabiga sal lahu alay slam fiiriya deganaantiisa waa u yeehay kaalay xaab ma dhihin madaxa ka soo gooyi wuxuu yidhi maa haada ya xaabi hay aheed sidaanuna xaabi wuxuu yidhi rasuulka alle wahaygu degdegi bal yaahlaygu degdegi waxaan kuu sheegayaa uu yidhi inaanan sidaas u yeelin shaki aan islaamka ka shakiyey iyo riddo aan ridoobay islaamkaygii iyo iimaankaygii ka gadaa waxay igu xambaaray waa dan adduun waxay tahay aniga nin muhaajiraan waa runtiis muhaajiriintu ka mid yahi markuu ka soo teg raggan saaxiibadayoo maka ka soo tegay qaraabadoodiiya maka joogta gaalama ha ahaadeen ayagaa marka wixii ka jiro caruur iyo maala ayagaa qaraabanimo ugu waardiyeyna aniga quraysh kama dhalan nin oo xaliif oon la ah waxaan is idhi kollayba rasuulka alle waa guulaysana cadowna wax ka tarima maanta laakiin xoogaa abaala ha u qaateen intaasoo wixii meesha kaa jira ha ku ilaaliyeen inta abaal u qaataan wardantaas adduuna ugu kaliftay nabiga muxuu yidhi sadaqa uu yidhi wallaahi rumu sheegay ma gaaloobi ninkan imaamu shaafici kitaabka umka oo xadiiskaas ku sharxa xadiiskaas mujalladka labaad safxada laba boqol iyo toddobaatan ciwaan u sameeyaa muslim gaaladii tusaaya sirta muslimiinta ciwaan wuxuu u qabtaa hal bog uu uga hadlaa isagoo uga jawaabaya su-aal la weydiiyoo ah jaajuuska in la dila ma bannaanta wuxuuna ku jawaabay ma bannaana markaasuu xadiiska keenay xadiidkana qisada waxaa la sii socotay cumar ibn khadaabaa yidhi dacnii yaa rasuul allah adrib haada munaafiq rasuulka allow daa aan qoordha ka gooye munaafiqaana sirtii nabiga gudbinaaya markaasaa nabigu yidhi may maxaad ka og tahay ninkan waa badri waxaa dhacda reer badan alla inta daalacday inuu yidhi waxaad rabtaan sameeya waa idin dhaafay marka lama deli karo saasuu ku sii daayay imaam shaafici markaasuu yidhi waxaa xujo ayaan markii la yidhi jaajuus lama dili karo maxaad ku tihi mma ijtihaad iyo qiyaasaad ku tihi mise xujo markaasuu yidhi xujan ku idhi oo qofkii xujadaas ogaadaana uusan khilaafi karin weliba xadiiskuu marka soo arooriyey yuu yidhi kitaabka allaan daliishaday kadibna xadiiskaanaan daliishaday hadal cajiib badanuu yidhi marka wuxuu yidhi ficilka ninkaanu sameeyey wuxuu ixtimaalaa arin ah aqbax aqbax waa maxee waa gaalnimo waa dhici kartaa jaajuusnimadu gaalnimo waa gaari karta wuxuu kaloo ixtimaalaa uu yidhi qabiix inuu yahay kabiiro gaalnimo ka sokayda labadaba hadduu ixtimaalo caddaynta isagaa laga dalba yidhi nabigu isagu weydii ilaa meesha marka uu gaalnimo noqonaa waa marka qofku sirta u gudbinayo jacayl iyo raalli ahaansho uu raalli ku yahay kufriga iyo gaalnimada oo uu rabo in gaalnimadu guulaysato islaamkuna baabo markaas waa gaalnimo kaasu haddii uusan raalli ahaansho aysan jirin uu gaalnimada raalli ku yahay iyo gaalada jacayl uu qabo iyo diintoodu inay guulaysato uusan rabin laakiin dan adduun uu ku raadinayo waa dembi weyn oo kabaa'ir laakiin gaalnimo ma aha arrintaas cid kale cadday karta ma jirto rabbi kaliyaha og iyo asaga sameeyey ilaa waa wax qalbiga ku jire saas darteeda nabigu caddayn asaguu weydiiyey maxaad u samayn markuu sheegay inuusan gaalnimo u samayna dan adduun ay tahayna nabigu waa u rumeeyu waa hadal aad u cajiib badan qofkuna uu u baahan yahy inuu dul istaago marka inaad akridaan weeye kitaabka umka ah ee imaamu shaafici mujalladka labaad safxada laba boqol iyo toddobaatan dabcada daarulfikri wey dabcadaas wey kitaabljihaad aaqibkiisa wey dabcad kastood haysata waa heli karta dad ka baan marka wuxuu kaloo caddeeyey ibnu jariir dabari tafsiirkiisa mas'alada ah hadduu jaajuusnimada u samaynayo nacayb uu islaamka u qabo oo macnaha uu raalli ku noqday gaalnimadaan ula jeeda gaalnimadaanu raalli ku noqday gaaladan diinkooduu rabaa inuu guulaysto diinkooduu rabaa inuu guulaysto raalli ku noqday waa riduleeya markaas islaamka waa ka baxay waana ridool laba meeloodba waa ku caddeeya ibnu jariir meesha ugu caddaanta badan waa markuu sharaxayo qowlka ilaahay laa yatakid lmuminuuna alkaafiriin laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin suuratu alcimraan wey laa yatakid ilmuminuuna alkaafiriina awliyaa min duuni lmuminiin wuxuu kaleeto ku sharaxaa suurat lmaa-ida markuu sharaxayo qowlka allah waman yatawallahum minkum fainahum minhum ayadana waa ku sharaxa labada meelood baa ku haaa waa ku sharaxaa marka wixii intaas ka soo haray culummada ma arag welina ma aanan dul istaagin imaam a'imada muslimiinta ka mid ah oo yidhi ninkii awal muslim ahayoo jaajisnimo sameeyey cala alilaaq waa gaal kollayba ma aanan arag walow waaxid baa alla ka dhigay intaan dul istaagin nin culumma oo yidhi hadduuba jaajisnimo sameeyey waa gaal intaan ogahay mama aanan arag ma la dili kara mise lama dili karo casharkan akrayna markaas kadibaan wixii a'immadu ka yidhaahdeen maraajicdan inin tiltilmaamaa markaas qof walbaa si uu usoo baarto asagu masalada u dul istaago wuxuu yidhi xaafidu dahabi alkabiiratu saabicatu wasabcuun man qof weeye jasa jaajuusa cala almuslimiina muslimiinta oo wadalla tusa gaalada calaa cawraatihim muslimiinta meelaha cawradooda macnaha meelahay ka degan yihiin wey meelaha muslimiintu ka degan yihiin oo gaaladii tusa في الباب بابك وحا كسغن حديث حاطب بن ابي بلتعه وان عمر عمر رضي الله عنه اراد ودون قتله حاطب دلكيسو دون انو ديرو دمعي نبيو كايد مبا اراد قتله دلكيسو دون بما بسبب ما شيء سببتيس لو ادلايو قد فعله فعل حاطب سميدي بما بسبب ما ارن سببتيس انو ادلو دمعي فعل حاطب سميدي famanacahu nebiyu nabigaa u diiday inuu dilo famanacahu nebiyu nabigaa u diiday sala allahu calayh wasalam inuu dilo famanacahu nebiyu nabigaa u diiday sala allahu calayh wasalam min qatlihi dilkiisa dheh famanacahu nebiyu nabigaa u diiday sala allahu calayh wasalam min qatlihi dilkiisa likownihi liajli kownihi xaadib ahaanshada uu ahaaday darteed ugu diiday shahiida mid xaadiray uu yahay bedran dagaalkii badan dagaalkii badan inuu xaadiray darteed aan nabigu ugu diiday in loo dilo marka waxay ku tusaydaa fiiri dilka la dilaayo jaajuuska ma ahan xad xad ilaahay ma ahan xad hadduu yahay wax looguma dhaafi karo qofku waa in la fuliya xuduudda ilahay ma bannaana in la baajiyo mar hadday caddaatay oo aan sabab lagu baajiyo la arag laakiin tacsiirta imaamkaa qadariya qofkan muxuu yahay asal siiradiisa hore see ahaa ma qof xumaantu dabiicad u tahay oo asal u tahaya ma qof zalla marka dhacdayba maxaa muslimiinta maslaxa ugu jirtaa waa siduu imaamku u arko tacsiiraa la yidhahda tacsiir wey marka xad ma aha in la dila wuxuu yidhi marka mar dilkiisu uu waajibayuu sheegay xaafid dahabi marka fiiriya wuxuu yidhi fain tarataba hadduu ka ratibmo calaa jasihi jaajuusidiisa wahnu dacfi cala alislaami diinkii islaamka uga ratibmo iyo wa ahlihi islaamka ehelkiisii jaajuusnimadiisa mar walba loo dili maa laakiin hadday ka ratibanto in diinkii islaamka iyo dadkiisu ku daciifaan xaggu ka sirta ka bixin xaggu sirta ka bixin markaasaa muslimiintii ku daciife diinkii islaamka waa daciifay jaajuusnimadiisa darteed taasaa dhacday fain tarataba hadduu ka ratibmo calaa jasi jaajuusidiisa wahnun dacfi cala alislaami islaamkii waa diinka magaciisa islaam la yidhaha wa ahlihina waa muslimiintii iyo wa ahlihi islaamka ehelkiisii iyo wa qatli muslimiina dad muslimiina in la laayaa ka ratibantay siruu gudbiyey gaaladayaa dad muslimiina laayay oo sirtaas ku laayay taasaa ka ratibantay wa sabyin qafaal hadduu ka ratibmo siruu gudbiyey dad muslimiinaha sidaas darteed ugu qafaasha oo gaalada gacanta ugu dhigeen wa asrin waa isku mid qafaal wa nahdin biriqo muslimiinta hantidoodii meelay ka dagan tahay unta arkay uu gaaladu u sheegay markaasaa gaaladii qaadatay hantidii muslimiinto dhan bood ayaa ka ratibmay ow amase shay-in shay ayaa ka rat intaasaa ka ratibantay ow amase intaasoo dhammu kama ratib kama ratibmine shay-un shay ayaa ka ratibmay oo min daalika intaas ka mid a hadday intaanu ka wada ratibanto waa war intaas mid ka mid a hadday ka dhalatana waa mid waa isku mid labada u leey muslimiintii islaamkiyaa ku daciifiya dadkiisii dad muslimiinahaa loo laayay sirtii uu gudbiyey dad muslimiinaha loo qafaashay hantidii muslimiinta loo bilqaystay intaas md mid ka mid a sirtuu gudbiyey hadday ka ratibanto oy ka dhalato fahaadaa jaajuuskaas minman qof ayuu ka mid yahay yascaa socda filardi dhulka korkiisa fasaadan fasaad la socda dadka dhulka korkiisa fasahadina ayuu ka mid yahay wa ahlaka dadka halaagay ayuu ka mid yahay alxarfa beertii iyo wa nasla ubadkiiba bartii iyo beertiiba dadka fasahaadina ayuu ka mid yahay wa ahlaka kuwa halaagayuu ka mid yahay alxarfa beertii iyo wanasla ubadkii xoolihii macnaha wa tacayana waxaana caynoobaydo waajib noqonayda qatligu in la dilo markaas fiiri mar hadday intaas la soo sheegay ka ratibantay jaajuuskii sirtii uu gudbiyey in la dilo caynoobayda haddaysan ka rata ka ratibninna in la dila ma caynoobaydo fiiri sidaas loo kala qaadayo shaygaas haddii shardi lagu xidho jawaabka goormaa la helaa markii shardiga la helo soo maha haddii shardiga la helo maxaa caynoobaya dilkiisu yidhi macnaheeda waa maxay haddaan shardi la helin sir waa gudbiye laakiin waxba kama ratibnin markaas lama dili karo wey waxaqa waxaana ku waajibaya caleyh korkiisa alcadaab cadaabka allena waa ku waajibayu adduunkana waa lagu dili cadaab allena waa ku waajib qof damiirkiisu noqday inuu diinta islaamka dheef adduun siiso nas'al allah ilaahan weydiisa inahu alcaafiyata nabadgelyo ilahay jawaasiis nagama dhigo oo hanaga nabadgelsho wa bidaruurati wuxuu idhi daruura ahaan yadri wuxuu ogaanaa kullu dii jasin qof kasta oo dareen leh wuxuu og yahayu wa bidaruurati daruura waxa la shayga aad iskaga qasban tahay waxaa daruur ahaan loo og yahay wuxuu idhi wa bidaruurati daruura ahaan yadri wuu ogaanaa kullu dii jasin qof kasta oo dareen leh ana namiimata isku dirdiridda idaa kaanad hadday ahaad hadday ka mid tahay min alkabaa'iri dunuubta waaweyn qof muslima inaad inta war ka qaado oo sirtiisa qaado muslim kale u sheegta maxaan ku soo ogaanay kabiira min alkabaa'ir inay tahay kabiira min alkabaa'ir fa namiimatu ljaasuusi fa namiimatu ljaasuusi jaajuuska jaajuus waa soomaaliya carabiga waa jaasuus wey waa laba siin ee laba jiim maaha fa namiimatu ljaasuusi jaasuuska isku dirdiriddiisa akbaru way ka weyn tahay wa acdamu waana ka weyn tahay bikaiirin in badanay ka weyn tahay muslimka caadigahoo la isku dirdiro inuu gaal muslimka ku soo diro way ka weyn tahay inuu muslimka dhexdiisa isku diro muslimka dhexdiisaoo la isku diraana kabiira ayaa kabiira intaas ka gadaal waxaan tilmaamaynaa culummada maraajic aad xoogaa ugu laalaabataan oo mas'alada aad uga dheragtaan la waqti ku habboon ma annaan siinin kow masalada koobaad waxaan idin sheegay al-umka ka fiiriya mujalladka labaad safxada laba boqol iyo toddobaatan dabcaduna waa daarulfikri midaan ka soo qoray aniga waxaad kaloo ka fiiridaa zaadulmicaadka juska saddexaad safxada boqol toban iyo afar waxaad kaloo ka fiiridaa isla saadulmicaadka mujalladka saddexaad safxada afar boqol labaatan iyo labo waa dabcaduna waa muasasatu risaala dabcada aan ka soo naqliyey waxaad kaloo ka fiiridaa majmuucu lfataawa mujalladka labaatan iyo sideedaad safxada boqol iyo sideed ilaa boqol iyo sagaal waxaad kaloo ka fiiridaa aliclaam bifawaa'idi cumdati laxkaam juuska tobnaad safxada saddex boqol labaatan iyo labo waxaana akhrinaynaa kitaabkaas ugu dambeeya kelimad yaroo ka yidhi wuxuu yidhi alxaafid cumar ibn cali ibnu axmed alansaari ashaafici almacruuf bibni lmulaqin kitaabkaas aan sheegno ah aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam oo cumdaha uu ku sharxo waa shiiqii waxa weyan xaafid ibnu xajar shiiqiisii wey wuxuu yidhi hadalkan wuxuu yidhi wa ama aljaasuusu almuslim jaajuuska muslimka ah kaasaan ka hadlaynaa wey faqaale shaaficiyu imaam shaafici wuxuu ka yidhi wlwsaaciyu wsaaci wuxuu yidhi wa abu xaniifa wa bacdu lmaalikiyati iyo maalikiyada gabalkood iyo waljumhuur culummada badankooda waxay ka yidhaahdeen yucaziruhu limaamu madaxweynaha muslimiinta ayaa tairi madaxweynaha muslimiinta ayaa tacziiraya tacziir waxa la dhaha cuquubo isaga uu u gartay oo cuquubo ilaahay xageeye ma jirto oo la yidhi jaajuuska lagu dhifto wixii uu u garto oo u siraa maslaxaddaa ku jirta fasaadkiisuna waa ku joogsan min darbin garaacid weeyu inuu garaaco jeeda la dhaco aw wa xabsin inuu xiro wa naxwihimaa iyo wixii la mid ah walaa yajuusu qatluhu inuu dilaano uma bannaana intaas waxaa yidhi imaam shaafici abu xaniifa awsaaci iyo maalikiyada gobolkood wuxuu yidhi wa qaala maali imaam maali wuxuu yidhi yejtahidu fiihi limaamu imaamkaa ku ijtihaadayo cuquubada u manaasibkaa madaxweynaha xaq uleh inuu ku ijtihaado isagaa xaq uleh isagaa xaq u leh walam yufasir ilijtihaada ijtihaadkaas ma uusan fasilinu imaam maali mma dili kara mise ma dili karo waa ka sokaydaa ma kaa caddayn wa naqala alqaadi ciyaal alqaadi ciyaaloo a'immada waaweyn ee ka mida maalikiyada muslimkana sharxay ayaa wuxuu ka soo naqliyey wa naqala alqaadi ciyaad can akaabir asxaabi imaam maali ardadiisii ragga ugu waaweynaa yaqtulu imaamku inuu dilaayo oo xaq u leeyahay dili karo inuu dili karo waana masaladaas inuu dili karo ku ijtihaadi karo shaykhuislaam ibnu taymiyana fataawaha saasuu ku sheegaya inuu dil gaarsii karo cuquubadiisa waana safxadan soo sheegnay mujaladka sideed iyo labaatanaad boqol iyo sideedu ku sheegay ilaa boqol iyo sagaal inuu dili karo ibnulqayim ardaygiisana mujaladka waxa weeye saadulmacaadka saddexaad safxada boqol toban iyo afar uu ku sheegay inuu dili karo oo uu ku ijtihaadi karo madaxweynuhu inuu ku ijtihaadi karo sidaas ayuu sheegay marka waktalafuu fii tarki bitowba hadduu iska daayo ma la dili kara toobad war waa ka toobad keena halaiga daayo jaajuusnimadan una laaba maaye ibnulmaajishuun oo ka mida maalikiyada wuxuu yidhi in curifa bidaalika qutila wa in la cusira labaa loo kala qaadi nin awalba ku caanbaxay jaajuusnimada oy shaqo u ahayd weligiis kaas ha toobadkeena iyo toobadkeeni waa la dilin inta janaasada lagu tukado la kafanaa muslimiinta lagu dari shartiisaa laga jooji toobadkeenka waxa la leeyahay allah kaa aqbalo laakiin anagu shartaada aamin kama nihin kaar waxay ku dhacdaata haddii laakiin wuxuu yidhi aan lagu oqoono maalin simbirxa ka dhacday nabigu waa sii day waa la sii day waa la sii day marka sidaas uu kala qaado sidoo kale imaamu nawowi raximah llahu tacaala xadiidkan xaatib ibn abi baltaca markuu sharxayay kitaabka saxiixmuslimka hadal dheer oo cajiib badan ayuu ku caddeeyey oo waxaa ka miduu yidhi muslimka ceebtiisa ha la asturo axaadiis badana ku sugnaatay waa markaan fasaad ka dhalay uu yidhi maxaa yeele fiiri xaatib ibn abi baltaca inta bannaanka lasoo taagaale maxaad waxaan u samayn lama asturin soo uma jeedin maxaa yeele sirta muslimkaoo la gudbiyo fasaada ka dhalanta haddii marka muslimiinta dhib uga imaanayo bannaanka lasoo dhigin qofka sirtiisu yidhi taas waa masalo weyn waxay kaloo tusaydaa huu yidhi axaadiistan ku soo aroortay in jaajuuska iyo qayrkiisba dadka ahlulkabaa'irka inaysan gaaloobin oo jaajuusnimada bidaatiha inaysan mukafir ahayn taasay tusa ousan gaaloobin sidaas ayuu yidhi ee waa kabiiro dembi weyn ah taasay tuseen markaasu wuxuu yidhi wa fiihi waxaa kaloo xadiiska ku sugan annahu laa yuxaddu alcaasi walaa yucazar ilaa biidni alimaam inaan qofkaan caasiga la tacsiiri karin oo aan la ciqaabi karin oon la xadi karin imaamku inuu fasaxo maahan waxaa kaloo xadiiska ku sugan uu yidhi dadka kale oon madaxda ahayn oo imaamka la jooga inay la tali karaan oy dhihi karaan saas yar imaamo sida nabi maxamedba ay ula talinayeen saxaabadiisu oo cumar wuxuu yidhi rasuulka low aan dilo marka taladaasna waa soo jeedin karaa laakiin cuquubada yaa iskale inuu fuliyo imaamku waxaad kaloo masaladaas imaamku inuu leeyahay sidaasoo kale shekhuislaam ibnu taymiyana markuu dilkiisa ka hadlaya imaamku u tiiriyey ardaygiisa ibnulqayimna kadalika sidoo kale sidoo kaleeto in jaajuuska dilkiisa uu bannaan yahay haddii markaas loo arko fasaadkiisa inaan wax kale lagu joojin karin waxa weeyaan alxaafid ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuum jaamic alculuum walxikam oo uu arbaciinka ku sharxay xadiidka markuu sharxayo laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixda alaai isna waa ku soo daray dadka dilkoodu bannaan yahay in bacd culama ay sidaas qabaan marka adugu meelahaas aan sheegnay insha allahu ha laga raajiciyo iyo maraajicda kale u manaasibka ah faslun haadaa kanu faslun waa fasal fasalkaasoo jaamicun kulminaya limaa shay yaxtamilu ixtimaali kara annahu min alkabaa'ir inuu kabaa'irta ka mid yahi kabaairtii cadcadeed uu soo sheegay wuxuu leeyahay kuwa kaloon halkan ku sheegayaana wuu sardi rabaa axaadiistuu tiri rabaa uu waxa wey isdabadhigi rabaa ayaguna waxay u eg yihiin oy ixtimaali karaan inay kabaa'ir yihiin dunuubta axaadiista aanu ka digayno qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yu'minu axadukum qof idin ka mida ilaahay ma rumaysna oo iimaan kaamila lagama helin xataa yuxibba intuu kala jeclaanaa liakhiihi walaalkiisa muslimka ah maa yuxibu waxa uu la jecel yahay linafsi nafsadiisa muttafaqun calayh haddaad aragto iimaankoo la anfinayo waxaa la anfinayaa waa laba mid aslul iimaan in la anfiyo oo la idhaha muslimba ma ahan iyo in la anfiyo kamaalul iimaan oo waajib ah iimaankii waajibka ahaa oo laga rabay oo uu naarta uga badbaadi lahaa jannana ku mudan lahaa in la anfinayo iyo in asalkiiba la anfinayo laleeyahay maba soo gelin iimaan oo waa gaal laakiin iimaanka sunnada lama anfiyo nafyi looma isticmaalo marka qofkan iimaanka laga anfinaa waa iimaan waajib ay ahayd inuu ilaahay rumeeyo oo uu ka tegay wy qof kasta marka maxaa laga rabaa walaalkiisa muslimka ah inuu la jeclaado wax uu naftiisa la jecelyahy inuu la nabcaado wax uu naftiisa la necabyahy qofkaan sidaas ahayn muumin ma ah muumin kasta jinsiyadu raba ha lahaado muslimiyaddu ajnabi ma kala ah muslimiinta waa hal jinsiyad ayagana waa muslima ka dhexeeya jinsiguu raba ha u dhasho qofka ha caddaado ha madoobaado muslimiintu ma kala ahan ajnabi muslimiintu waa hal midab waa milla waaxiday haystaan waa walaal ayadaasaa ka dhaxayda kufaartuna si kasta isku jinsi ha u ahaadeen laba qofoo muslim iyo gaal kale ah ee jacayl kama dhexeeyo waxa isjecel oo walaaltinimo ka dhexda muslimiinta marka qofka muslimka hadduu yahay waajib waxaa kugu ah naftaada waxaad la jeceshaha inaad la jeclaato waxa naftaada aad la neceb tahayna waa inaad la nibcaato naftaada waxaad la jeceshahay adduunka inaad ku karaamaysan tahay waxa weeya naftaada la ilaaliyo diintaada lagu ilaaliyo maalkaaga lagu ilaaliyo sharaftaada lagu ilaaliyo waxa weeyaan waxaasa la jecesha walaalkaaga muslimka waa inaad la jeclaata naftaada waxaad la necebtahay diintaada in dhibaata gaarto naftaada in dhibaata gaarto maalkaaga in dhibaata gaarto sharaftaada iyo sumcadaada in dhibaata gaarto caqligaaga in dhibaata gaarto ehelkaaga in dhibaata gaarto walaalkaaga muslimka intaas waa inaad la jeclaata haddaad muslimta dad badan runtii ayaa khatiir iimaankoodu geli doona acuudu billaah waxaad arkeen qofaa dhibaata ku dhici dad kaloo muslima wuxuu la rabaa dhibaatadu inay kula dhacdo waxaas waa iimaan la-aan wey dhibaataa kugu dhacday wuxuu leeyahay dhibaatada ha iska camiimto dadka mar hadday aniga igu dhacdo waa iimaan la-aan wey dhibaatada kugu dhacday walaalkaa lama jeclay adiga ma rabta inay kugu dhacdo amaad naftaaga la rabta bis wey walaalkaana waa inaadan la rabin waan aragnay waana maqalnay qaar dhahaya haye xaafad hegla ma laga qahay ha alxamdulilah waa waa ku habbooneed hanal dhibaatada hana wada gaar fiir waa mujrim acuudu billahi min ashaytaan walaalkiis muslima weeye haddii adiga dhibaato ku gaartay walaalkana ha gaartaad leedahay waxaasu diin maaha waa iimaan la-aan waxaas marka waa kabiira wey waa dembi kabiire ah inaad walaalkaa naftaada waxaadan la rabin aad la rabto oo dhibaataa naftaada waxaad la nacayday walaalkaa inaad la nici weydaana waa waa kabiir waa inaad ogaataa وqaaل نبgu وuu yihi sلى الله عليه وسلم لاa يuؤmiن ma rumaysna oo iimaan kaamila ma laha أxadكم qof idin ka mid ah xatىa أkuuna ilaa aan ahaado أxaba mid laga jacayl badan yahay ilayhi agtiisa min أhlihi ehladiisa wa waladihi caruurkiisa wa nafsihi nafsadiisa والnaasi dadka أجmaciina dhammaantood صaxiixa waana xadiiث صaxiixa oo bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen waxa weya qofku muumin ma ahan ilaa uu nabiga ka jeclaanayo naftiisa iyo maalkiisa iyo dadkoo dhan muumin ma ahan nafta kugu jirta haddaada nabiga ka jeclayn muumin mati nafta kugu jirta waa inaad nabiga ka jecesha caruurtaada islaamahaaga waa inaad nabiga ka jecesha dadkoo dhan marka laysku daro aabbaha iyo hooyada kulli waa inaad nabiga ka jecesha haddaada nabiga ka jeclayna kabayra waa iimaan la-aan waa inaad ogaataa iimaanka weliba jacaylkaas maahan jacaylkii dabiiciga ahaa waa jacayl maxaba ikhtiyaariya jacayl adugu aad dooratay wey ood iimaan iyo kufrikaa dooratay ilaa jacaylka nabiga waa iimaankii marka nabiga ood naftaada ka jeclaa weydaa waa maxay waa kabiira nabigood naftaada ka jeclaataana waa maxay waa iimaan waa iimaan sooma jeedo haddaba maxaa loola jeedaa jacaylka nabiga maxaa loola jeedaa jacaylka nabiga si aad isku ogaato inaad nabiga jeceshay in kale waxaan ka soo qaadayna aimada xaadiiska sharaxday laba imaam oo ka mid a imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu sharxayay muslimka wuxuu ka soo qaatay alimaam abu sulaymaan alkhaaabi wuxuu yidhi famacnaahu macnihiisu waxa weeye laa tasduqu fii xubii xataa tafnaa fii aacati nafsuka wa tu'ira ridaaya calaa hawaak wa in kaana fiihi halaakuka wuxuu yidhi macnihiisa xadiiska waxa weeye ka run sheegi maydid jacaylka aniga aad jeceshahay saasaa nabigu ku leeyahy sal la ala jacaylka aad leedahay nabigaan jecelahay kama aadan run sheegin ilaa naftaadu ay ku baaba'do daacada nabiga ay ku tagto daacada nabiga oo aad doorato nabiga waxa uu raalli ka yahay iyo naftaadu waxa ay rabto waxa nabigu raalli ka yahay walow naftaaduba ha u dhabaxdeen kelmadaas waa inaad fahamtaa si aad iimaankaaga ugu miisaanto nabigu waxa uu raalliga ka yahay waa inaad doorato xataa naftaadu hadday baxayd haddii xataa fiiri caruurtaada iyo ehelkaaga iyo naftaadu ay baxayaan waxa nabigu raalli ka yahay waa inaad doorato hadday iskhilaafaan naftaadu waxay rabtay iyo waxa nabigu raalli ka yahay haddaadan sidaas yeelin oo naftaadu waxay rabto aad aaddo wixii nebigu rabayna aad khilaafto nabiga ma jeclid ee is-ogow taas weeya waa tafsiir macn alqaadi ciyaad macno cajiib badanoo isma sheegay wuxuu yidhi wa min maxabatihi sala allahu calayh wasalam nabiga jacaylkiisa waxaa ka mid ah nusratu sunnatihi wa dabbu can shariicatihi waxaa ka mid ah nabiga jacaylkiisa sunnadiisa inaad u gargaarto shareecadiisana difaacdo shareecadii loo soo dhiibay inaad difaacdo oo maxaad ka difaacin waxaad ka difaacin shubhooyinka dadka ka been sheegaya shubhooyinka inxiraafinaya waxaad ka difaacin cadowga saa'ilka ee ku soo duulaya ee raba inuu hubka ku burburiyo shareecadii nabiga taasaa nabi maxamed jacaylkiisa ka mida marka inaad naftaada ka jeceshahay iyo in kale mar walbo inaad ismiisaantahay haddii la yidhaha waxaan waa diinkii nabiga laakiin waxaa is tihi waxaan naftaadiyaa ku halaagsamaya maalkaagiyaa ku baaba'aya ehelkaagiyaa u baaba'aya waana diinkii nabigeeday markaasay soo baxaydaa inaad nabiga jeceshay inaad naftaada jeceshay markaasay kala haraysa ilaa qof aan sheega karin ma jiro nabiga anu waa jecela qof kasta waa sheega kara marka qof walbaaba nabigaan jecela waa dhihi kara laakiin imtixaankaasaa kugu markii naftaadu wax jeceshahay la yidhaha nabigu waa diiday waa inaad ka hartaa haddaad ka hari weydo nabiga ma jecli iimaanna ma lihi waxaa lagu yidhi waxaan waa diinkii nabiga haddaad khilaaftana diin la-aanaad ku dhicin soo maa haddii markaas walow naftaaduba ha ku baxdee aad diinkaas nabiga ka doorato naftaada inaad ilaashato nabi ma jeclid marka ma jeclid wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa yuuminu axadukum qof idin ka mida ilaahay ma rumayn oo muumin kaamila ma ahan xataa yakuuna hawaahu ilaa jacaylkiis uu ka noqdo tabacan mid raacsan limaa diinkii ji'tu bihi aan la imid qofku muumin ma ahan kaamiluliimaan ah ilaa ay naftiisu jacaylkiisu raaco wixii nabigu la yimid waa inuu gaaro heer ah fiiri wax alla wixii nabigu la yimid inuu jeclaado nabigaa sidaan yidhi waa diinkii nabiga waa jeclaana waxaa nabigaa diiday waa u soo uree waaba nibcaana qofkaasaa muumin wixii nabiga diintiisa inuu jeclaado oo qalbigiisu ku ku raaxaystaba wax alla wixii nabigu diidayna uu nibcaado oo naftiisuba ay diiddo xadiikaas wuxuu yidhi imaamu dahabi isnaadu saxiix sanadkiisu waa saxiix imaamu nawowi raximah llahu tacaala arbaciinku xadiiskan ku soo arooriyey waana saxiixu yidhi laakiin a'imo badana ku khilaafeen xaafid ibnu rajab alxambali jaamic alculuum walxikam waa ku daciifiyey sheekh naasudiin albanina dilaaljana ayuu ku daciifiyey wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam wallaahi allaan ku dhaartay laa yu'min inuusan ilaahay rumaysnayn man qof laa ya'manu aysan aamin ka ahayn jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa ilaahaan ku dhaarto yihi nabigu inuusan ilaahay rumayn macna oo muumin kaamila uusan ahayn qofkaan dariskiisu dhibkiisa aamin ka ahayn marka shayga waajibkaah waa maxay dariskaagu inay kaa nabadgalaan waxa kabiiradaahoo dembigaana waa maxay waa dariskaagu inay kaa cabsadaan oo dariska aysan kaa nabadgelin muslimkaa dariskaaga kuwa gaalada laftikoodan xarbiga ahayn waa inay kaa nabadgalaan ilaa darisku waa saddex mid gaal ah hal xaquu kugu leeyay waa maxay darisnimada nabi maxamed waa soo booqa jir dariska yahuudda oo dariska la-ah waa soo booqa jir ilaa qaar ka mida markay sakaraada inta soo booqdo uu tawxiidka u laqayno saas ilahay naarta uga badbaadishay marka xaqi waa inay kaa nabadgalaan ya waa gaalka aan xarbiga ahayn ogow haddee gaal kale agaanba la darsayn mid xarbiga saabigeeda darsayda maba dhici karto sidaas midka muslimkaana laba xaquu kugu leeyay hadduusan qaraabo kula ahayn waa xaqii islaamka iyo xaqii darisnimada hadduu qaraabo yahayna saddex xaquba kugu leeyay kii qaraabanimada kii darisnimada kii islaamnimada asagoo xuquuqdaas lagugu leeyahay haddii dariskaagu uusan kaa nabadgelin muumin mati marka waxa kabiiradaahu waa in dariskaagu kaa cabsadaan ood dhifto waxa iimaankaana waa in darisku kaa nabadgalo taas weeye wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man ra'aa qofkii arka minkum idinka qaala uu idinka mid yahay munkaran munkar wax sharciga lagu inkiray munkar waa wax sharciga islaamku inkiray kufri iyo macaasi iyo faasiqnimo iyo been xan iyo isku dirdirid wax sharcigu inkiray qofkii arkaa ha arka macnaha qofkii ogaadaa loola jeeda qofkii ogaada waxaad ku ogaa kartaa inaad indhaha uga jeedo waxaad ku ogaa kartaa inaad dhegta ka maqasho waxaad ku ogaa kartaa in lagu sheego la meeshan munkarkaana yeelay inaad ogaataa loola jeeda marka laakiin hal maado ogow waa xaaraane inaad raadido oo tira bal munkaraan raadaaan ood gurigaanba isha ku dhajido baqbaqa taas xadiiskii bukhaari muslim waa taqaanaa isha in lagaa ridada xaq u leeda qofka kaa ridaana wax dembiya male diyana laguma le waa xadiis saxiix inaad raadidaa kuma banaana munkar laakiin markaad ogaato ayaa xaqaan lagugu yeelana inaad fulido laakiin anaa munkar raadaaya ma banaana saadu raadina man raa qofkii arka macnaha qofkii ogaada minkum idinka xaal idin ka mid yahay munkaran munkar falyuqayirhu ha bedelo biyadii gacantiisa ha ku bedelo waa inuu gacantiisa ku suuriyo munkarkan wax alla wixii sharciga ilaahay inkiray gacanta shardina waxaa biijmaaci lmuslimiin munkarka gacanta markaad ku suulaydo inuusan ka laasimin munkar la-eg ama ka badan ee haddii munkar ka weyn ama la-eg marka sharciga ilaahay lagu miisaamo ay ka dhalaydo ma banaana inaad suulida ood gacan ku suulida fain lam yastadic hadduusan awoodin maxaa laydhaha istidaaca sharciya waa midaas aan sheegnay istidaacada sharciga ah iyo istidaacada caqliga isma laha istidaacada caqliga qofku waxaan inuu gacanta un ka qaban karoo kale wey laakiin sharciga islaamka istidaaca wuxuu u yaqaanaa munkarkii waa inaad suulido aysanna ka laasimin oo ka dhalan munkar le-eg iyo mid ka badan midna sidaas weeye haddii munkarkii aada baabi'i karto laakiin munkar ka weyn ama le-egu ka dhalanayo ma awoodin sharciyan kumana banaana fa in lam yastadic haddii uusan awoodin qofku fa bilisaanihi carabka ha ku suuliyo oo carabka ha uga hadlo munkarkaas ilaahay ha looga cabsado waa munkar carabka ha ku caddeeyo fain lam yastadic hadduusan carabka awoodin ma awoodo carabkii oo ama dhibaato ka weynaa ka imaanaya hadduu ka hadlo oo istidaacada ma jirto ama naftiisu u cabsadayba nafta markuu u cabsado laakiin ogoowa waa hadli kara ma ahan istidaaca la-aanta kale la mid ma aha naftaadaad u cabsada laakiin munkarka waa ka hadli kartaa haddaad ka hadasho waa cibaado haddii lagu dilana shahiidaad haddaan marku wax kale fasahaadin oo aan diinkii iyo dadkii muslimiinta dhibaato kale soo gaarin naftaadaa dhibku ku koobanya haddaad ka aamustana rugsaad haysata maadaama naftaada u baxaydo laakiin haddii gacanta markaad ku surido dhibaata ka dhalaydo ama carabka markaad ka sheegto dhibaato kaloo islaamka iyo diinkii ku dhacayda ay dhalaydo ma banaana markaas laakiin dhibku hadduu yahay mid adiga keliya kusoo gaara naftaadaad ku weyni ilaahay weynaad naftaada ka galan karta waa ka galan kartaa munkarkan waa ka hadli naftaada aad weyni hadaad aamusana ruqsaad haysata fain lam yastadic hadduusan awoodin fa biqalbi qalbigiisa ayuu ku suulin wadalika qalbi kusuulintu adcafu liimaan iimaanka kan u daciifsan wey inaad qalbiga ka nacdaa waa derajada ugu toosayda iimaanka munkarkii qalbigaad ka nicin laakiin gacantana ku suuli mayd afkana uga hadli maydid waa maxay marka iimaankii muxuu noqday munkarkoo la inkiro iimaan la-aanna maxaa ah munkarkoo la inkiri diido qalbiga laga nici diido qofka qalbiga aan munkarka ka nicin muumin ma ahan iimaan waa waaye kaas kabiiru ku dhacay waana kan xaafid ibn xajar ka hadli doona oo soo socda insha allah xadiiskan markuu sheego wa fii xadiiin waxaa ku sugnaaday xadiiskaadoo rawaahu muslim waa weriyo wa fii xadiiin waxaa ku sugnaaday xadiiskoo limuslimin u sugnaaday xadiiskaasoo fi dalamati dadka aalimiinta ah arrintooda ka hadlaya xadiiskaasoo fi dalamati aalimiinta arrintooda ku sugnaaday nabigu wuxuu yidhi markuu aalimiinta ka hadlaayey faman jaahadahum qofkii la jihaada biyadihi gacantiisa fa huwa kaasu muminu waa mumin ayadoon fasaad ka weynu ka dhalayn uu gacanta kula jihaado waa mumin waman jaahadahum aalimiintaas qofka la jihaada bilisaani carabkiisa oo baatilkooda ummadda uga diga oo u caddeeyana fa huwa muminun waa mumin labadaas waman waana jihaad waman jaahadahum qofkii kala jihaada biqalbihi qalbigiisa oo qalbiga un ka neceb aalimiinta wax kalena aan ka qaban karin fahuwa muminu waa mumin laakiin ogow darajada xadiiskii horaa fasirin adoo gacanta ku suri kara qalbigan ka naca lagaa yeelima kuma banaano adoo gacanta ku suri kara carabkan ka hadlaan laguma ogolo marka gacantu ayd adan ka suuri weydo carabkaad aad ku soo dhixi markaad carabka awoodi weydana qalbigaad ka nici xadiiska horaa kuu kala cadeeyey markaasuu nabigu yihi laysa waraaa daalika qalbiga ka gadaal min aliimaani iimaanka xaalu ka mid yahay xabatu khardalin khardal mirtiisoo kale xataa ma ahan inu iimaan qalbiga qofka ka nici diida khardalka waa geed yaryaroo sisinta ka yaryar suuqa waa yaallaan mirigiisa waa gedgeduud yaryar khardal itus aa laha waa la soo arkaa inta suuqa la tago aad aragtid bal intuu leegyahay khardalkaas wax la ego xaataana iimaana kuma jiro qofkii munkarka qalbiga ka nici diida lidaa haddaad munkarka aragto inaad naftaadu nacayn inaad iimaan laawata waa inas ogaad haddaad ilaahay rumaysan tahay munkar markaad aragto haddaad suuli karta suuli haddaadan suuli karin waa in qalbigaagu la gubanayo naxayb munkarkaas haddaad munkarka agtaada agtaada waxa weya dadka la yskaga xaman agtaada heesaha iyo muusiqa laga tumin agtaada muslimka lagu dilin agtaada zinada iyo qurunka iyo shaniinooyinka zinada lagu faafin waxba madhisa iska caadin le waaye aada leedahay mujrim waxaa tahay markaas iimaan la waa markaas iimaan waa kaa dhammaaday laysa waraa daalika intaas ka gadaal ma ahaanin min aliimaan xaalu ka mid yahay xabatu khardalin khardal xataa wax mirtiisa xaafid dahabi marka waa kana hadalkii waa tacliiqiyey wuxuu yidhi wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan daliilun waxna tusaya calaa anna man qofkii lam yunkir aan inkirin almacaasiya macaasida biqalbihi qalbigiisa qof aan ku inkirin ilaa qalbiga qof aan awoodin ma jiro inaad waxaan neceb tahay waa qalbiga meesha laga nebcaada qofku og miyaa jira iyo qofku arkaa ma jiro qalbigaaga adaa iskale ilaahay weynaay unbaa ku daalcanaya qofka marka aan qalbigiisa munkarka ka inkirin walaa yawaddu aanna jeclayn zawaalaha munkarka suulintiisa munkarkaan inuu suulo oo baaba'o qofkaan jeclayn fa innahu qofkaasu cadiimul iimaani waa iimaan mid waayi iimaan waa waayey kaas iimaan ma leh cadiimu liimaan waa iimaan mid waayey kaas waman jaahada alqalba wa min jihaadi lqalbi dhe wa min jihaadi alqalbi qalbigoo lagala jihaado waxaa ka mid ah attawajuhu in loo jeesto ilallaahi alle xaggiisa tacaala alla waa sarreeyaahe an yamxaqa inuu tirtiro albaadila baadilka iyo wa ahlow baadilka ahalkiisa wa anow an yuslixahum ama inuu hagaajiyo jihaadka qalbigaahoo qof walba laga raba waxaa ka mid ah inuu baadilka iyo dadka wada ilaahay inuu baabiyo ilaahay ka baryo oo u tadaruco oo qalbigiisa si khushuuca ilahay uga tuugo oo idhaa baadilka iyo inta wada ilaahayo baabiyo xibgo inuu yidhaahdo ama ilaahay hagaaji labadaas waa inaad weydiisata alle oo tiraa rabbiyow hagaaji haddaysan hagaagayn allaw ciribgo baadilka iyo dadkiisa qalbigaaga waa inaad ilaahay ugu tadarucdaa ilaahay ka tuugtaa markaasuu wa min jihaadi alqalbi qalbiga jihaadkiisa waxaa ka mid ah atawajuhu ila allah alle in loola jeesto tacaala alla waa sarreeyaahe an yamxaqa inuu tirtiro albaaila baadilka iyo wa ahlow dadka baadilka wada ow an yuslixahum ama uu ilaahay hagaajiyo oo islaaxiyo wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inahu shaniye yustacmalu calaykum waxaa madax laydinkaga dhigi doonaa umaraau madax niman amiire ah shan qofbuu madax ka yahay isgoysuu haystaa degmuu madax ka yahay tuuluu haystaa gobol dhammuuba haystaa waa waali weyn daal dhammuu haystaa waxaasoo dhan waa wada madaxday kulligood waa wada madax qofku waa inuu ogaadaa mas-uuliyaddiisa ama amalah in lagula xisaabtami doono ma garatay qofa meel madax kaa inahu shaniya yustacmalu calaykum saldhiguu madax ka yahay maxkamaduu madax ka yahay waa wax weyn wey taas waan weyn tahay waa madaxnimo weyn wey taas khatar ah inahu shaniya yustacmalu calaykum waxaa madax laydinkaga dhigi doonaa umaraa dad madaxa yustacmalu waxaa shaqaalo laydinkaga dhigi doonaa calaykum korkiina umaraau amiiro ayaa shaqaalo laydinkaga dhigi doonaa fa tacrifuuna waad garanaydaan waxa ay qabanayaan wax ka mida waa wix sharcigu waafaqsanaa waxaad leedihin war maasha allah waxaasay qabteen waxaasay qabteen waa wax sharcigii waafaqsan wa tunkiruuna waa inkiraydaan marna balaayay la imaanayaan iyo fasaad wax sharciga ilaahay lagu inkiray ay samaynayaan war waxaan ay sameeyeen fiiri warkaan fiiri han fiiri xadiidkaas u fiirsada dad badanaa waxaa jira markii la yidhaahdo waxa weeyaan war munkarkan iyo qaladkan iska daa uu qaacido shaydaaniya soo qaadana oo hadda la sameeyey waa dhowey qaacida shaydaaniya la idhahdo wuxuu leeyahay alkhadau xaliifuulcamal gefku shaqadu la socda waalqaacidu laa yukhdiu ee qof meel fadhiya ma gef uu leeyay qaacidadaas hadda la sameeyey ha waa qaacida hadda casriyaa ma aha wax kitaabaha ilahay laga helo oo horey u jirin wuxuu leeyahay alkhada'u xaliifulcamal waar wuxuu ku leeyahay gefku shaqaday la socotaa waalqaacidu laa yukhdiu qof meel fadhiya ma gef qof meel fadhiya ma gef ha meelad fadhiisatay shaqaymaydid waana ceebayna dadkii gafaay oo shaqaynaya waa qaacida shaydaaniya been badan waxa weeyaan walqaacidu laa yukhdiu kaliya hambal tusaalayna baadilkay xambaarsan tahay fiili qaacid qofkii meel fadhiistoo shaqaydayna ma gafaale haddii qof inta meel fadhiisto uu salaada tuka diido ma gafe ma gafe waa gafay jihaadkii oo waajiba qof meel ka fadhiistay ma gafe waa gafe walqaadi yukhdi qofka meel fadhiya waa gafaa qaacido jirta maaha waxaas marka cudurdaarna lagama dhigto waxaas fiiri walaalaya mideeda kale nebi maxamed sala allahu alay sl xadiiskii saxiixaasoo sooma anaan marin saxaabadoo jihaad ku jirta nin gaala ee saxaabigan dilay ee kan dilay ee kan dilay laba saxaabi usaamata ibnu sayd iyo ansaari markay raacdeeyeenoo seeftii saas la yidhi uu yidhi laa ilaha illa allah rasuulullah ansaarigii xaggu ka baxa usaamana waa ku kala gooy nabiga markii loo sheegay muxuu yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma markuu laa ilaha illahu yidhi kadibaa dusha maxaad ku samayn doontaa ilahay markaad hor tagto laa ilaha illa allah iyadaa kula doodi doonte yaa ka shaqo badna usaama oo ka ka shaqo fiicna nabigu ma wuxuu yidhi nin shaqaynaya waay waa gafaa la iska daay miyuu yidhi may war gafka maaha waxaas ilaahay baa loogu tadaruca looga toora keena camalkaa haydoo wanaagsan ilaha looga shukiya laakiin macnaheeda cudurdaar kuu noqmeedo waa shaqaynaya shaqada ugu fiican haddaad haydo waxa weeyaan gefka ma ahan cudurdaar waxaas gefka ilaahayaa loogu tadaruca oo la yidhaha ilahaya waa kaaga toora keena ii dhaha waana laga haraa waana la go-aansada in laga haro laakiin inaad ku banaysato wax walba oo tidhaahdo qaacide aad la timaado wax la yaab le wax la yaab le wey waxaasuna qaacida maaha sharciya fusaqatun inu kugu dara idinka nusqadaan inahu shaniga yustacmalu waxaa la shaqaalay doonaa calaykum korkeenna umaraau madax fusaqatun oo faasiqiin ah daacada ilaahay ka baxay fiiri waa faasiqiine muslimiintayna xukumaan see loola dhaqmaya xadiiskaa nabi maxamed ka baro cid kaaga nasteexo badan akamida nabi maxamed iyo cid kuula mida mid cid wax kuu sheegtay yaa kuugu nasteexo badan nabi maxamed sal la ala ka dhegayso marka saad ula dhaqmi laheed madaxda xunxun umaraau madax fatacrifuuna waad garanaydaan oo mararka gabal wanaagay samaynayaan wa tunkiruuna waad inkiraydaan oo marna baail ay la imaanayaan waa fusaqa faman kariha qofkii nacaa faqad beria beriyu noqdo qofkii dunuubtooda iyo xumaantooda naca ya beri weeyo dembi iyo ciqaab waa ka badbaadi adduunkana dembi ma xambaarsan aakhirana lagu ciqaabi ma waman ankara qofkii inkira oo yidhaahda waa qaldanta oo u caddeeya munkarkooda faqad salima waa nabadgalay min alimi wاlcuquuba waa ka nabadgalay walaakin man radiya wa taabaca walaakin اlimu wاlcuquubatu soo qadaro walaakin اlimu wاlcuquuba dembi iyo ciqaab man qof weeye macnaha man calaa man qof korkiisay ahaadeen radiya raalli ka noqda xumaantooda wa taabaca baadilkooda ku raaca madaxda xunxun qofkii baadilkoodu ka indhabeelo umaba muuqato xumaantooda raalliyuu ku yahy qofkaasaa ciqaabna ilahay agtiisa ku leh dembina isagaa qaatay qiila waxaa lihi afalaa nuqaatilhum miyaanaan la dagaalamin rasuulka allah maadaama ay fusaqa yihiin oy daacada ilaahay ka baxeen oy sharciga ilahay wax lagu inkira la yimaadeen miyaanaan seefta ku tuuray oonaan la dagaalamayn qaala nabi wuxuu uhi laa maya la dagaalami mayo madaxda muslimiintana lama dagaalamo maa aqaamuu fiikum salaa intay dhexdiina ku tukanayaan shardigaasay leeyihin salaadda hadday ka tagaan waa kufaar hal shardi unbaa markaas loo baahnaana gaalnimadoodu waa cadda mar hadday salaaddii ka tageen shardiga loo baahnaana waa maxee waa shardiga istidaacada in la awoodo in la suuriyo ayadoon dhulku fasahaadin laakiin ayaga madaxnimadama uga dhammaato islaam madax ma la dhihi karo mar hadday salaadda ka tagaan illa waa gaale laakiin intay tukayaan nebi maxamed wuxuu leeya maya la dagaalami maydaan rawaahu muslim ee xadiiska wariyey waqad mara nebiy waqad mara nebiyu nabigu wuxuu soo maray sala allahu calay wasalam biqabrayni laba qabri labadaas qabrioo yucadabaani alcadaaba fa qaala nebigu wuxuu yidhi innahumaa ay ina saaxibayi lqabrayn labadan qabri labada qof oo ku jirta la yucadabaani waa lacadaaba wamaa yucadabaani loona cadaabi maa fii kabiirin dembi weyn na dembigu waa weynaa laakiin wax badanaan soo marna laba macnaan ku fasirayna macnaha kabiirin tarku inay ka tagaan ma weynin si fududay iskaga ilaalin karin amase kabiiro ma ahayn bizacmihima ayaga siday la aheed dembigu waa weynaa lakiin ayagu waa fududaysteen wey ayagay la yaraan ama markaasuu nabigu yidhi balaa inahu kabiiru waaba kanaa riwaayaddii bukhaarigu keena balaa iska badaaya inahu dembigu kabiiru waa weynaa ee ayaguusan la weynayn oo fududaystay ama axaduhumaa midkood labada dembi waxay kala ahaayeen ama axaduhumaa midkood fakaana wuxuu ahaa laa yastanzihu mid aan iska fogayn wa fii lafdin laa yastatiru midaan iska asturin min bowlihi kaadidiisa kaadidiisuusan iska ilaalin jirin saasaa loo cadaaba wa ama alaakharu midka kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda dadka dhexdooda binamiimata isku dirdirid marka kabiiradu waa maxay waa kaadidoon la iska ilaalin iyo dadkoo la isku dirdiro laakiin kabiiradan waa soo maray waa uu soo cesh waa soo marnay xadiiskan marka waxba sharax ugu dheeraamayo ومن حديث ابن عمر وحا كمده عن النبي وكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري من أعانا قفكي أكالمية على خصومة ضد أرين لغد دودة يقفكي قعنسية ضد لبا كوحورة يسيستا لبا قفة يسيستا ضد قفكي قعنسية أو أكالمية من أعانا قفكي أكالمية على خصومة ضد بغير حق ضد باسو بغير حق حق لعانا قف دولية أو حق لعان كو دولية قفكي أكالمية kaana qofkaas wuxuu ahaanaa fii sakadillahi ilaahay caradiisa cara alluu ku sugan yahay xataa yanzica intuu ka siibanayo ka baxayo saxiixun waana xadiis saxiix qof doodaya oo baatil ku doodaya qofka raaca u kaalmeeya kabiiru ku jira cara allaana ku dhacdo kulli maxaa soo gelaya abukaatayaalka u doodaya qof aan xaq lahayn koow ayagaa soo gelaya maxaa soo gelaya odaga nabadoonka oo u doodaya mujrim aan xaq lahayn waxaa soo gelaya wadaadka fiqitoonkii kama janno taga leh ee mas'alada yaqiinka u raadinayo daalim aan xaq lahayn kulli qof kasta oo qof aan xaq lahayn garab taagan ama ina adeernimo ku garab taagan ama qabiil ku garab taagan ama dhan kale ama adduunyo la siiyey qofkaas cara allu ku sugan yahay waana kabiira waa inaad ogaataa wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calay wasalam almakru dhagarta iyo walkhadiicatu khiyaanada fi naari naartay ahaadeen qofka dadka khiyaana ama dadka dhagraa naartu gala isnaaduhu qawi sanadkiisuna waa qawi xadiis waxaa la yidhahdaa makriga iyo khadiicada sidau yidhi raaqib waa isku macno dhow yihin aaday iskugu macno dhow yihin labada macno waxa uu loola jeedaa qof arrin samayna arrintaas sida dadku ay u arkayaan si ka qarsoonuuna ula jeeda dadka ballanuu la gelin wax kalu ula jeeda waxbuu samayn wuxuu rabaa dad inuu ku khiyaano maalkoodu ku dhici rabaa naftoodu ku dili rabaa waxa weeyaan arinta qofka daahirka iyo baatinka iskhilaafsan yahay wey siduu dadka u muujin laakiin si kaluu wataa si uu qof dhibaato u gaarsiiyo beriga qofka arinta si u muujinaya si kalena wato si uu qof kale dhibaato u gaarsiiyo qofkaasaa leedaha khaai qofkaasaa khadiica iyo magad makri leh marka naartayna ahaadeen almakru ey saaxibulmakri qofka makriga u saaxiibkaa dhagarta iyo hagarta walkhadiicatu khiyaanada fi naari naarta dhexdeedu ahada isnaadu qawi wey marka waa kabiira dhagarta iyo khiyaanadu wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lacana allaahu ilaahay ha lacnado almuxallila ninka yidhaha naag islaamyadaan xalaalayn iyo walmuxallalu lahu kan loo walmuxallala lahu kan loo xalaalaynaaba waa soo marnay dee kabiiradaani horaan u soo marnay macnaheedana hore u soo sharxay macnaheeda waxa weeye ninaa gabar saddexdii dalqotii ugu dambaydayuu ku furay qur-aanka ilaahay sheegay fain dalaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra dalqadda ugu dambaydaa hadday ka dhacdo mar dambe ninkaas xalaal uma ahan ilaa ay isaga ka ciddo tirsato oo ay nin kale guursato oo ninkaas kale u galnoodo oo ninkaas kale ama furo ama ka dhinto oo ay ka ciddo tirsato shantaas ayadoon la helin dib uguma soo alaal noqon karo shantaas ayadoon la helin dib xalaal uguma noqon karo qaaraa markay sida yahuudi xeeladaysana ninaa lala heshiina markaasuu leeyah ni ii guurso waa dayuus iridan ku istaaga qolkaan la galo ii soo daa ee iifa waa dayuus fiiri foolxumadiis inna lilahi wa aroos miya waxaas maaha waxaas waa orgi la soo cariyeystay marka dayuus weeye midkaas waxbaan xalaalaynaalen waa nacalqabe kan le ii xalaalayna waa nacalqabe waxna ku xalaaloobi maayaan masladaas waa ka soo hadal kabiiradaas waa ka soo hadal lacana allaahu allaha lacnado almuxallila kan wa xalaalaynaya iyo wlmuxallalu lahu kan loo xalaalaynayo raba inuu islaanta ku laabto jaaa daalika xadiiskaas waa yimid min wajhayni laba wejhu ka yimid jayidayn oo wanaagsan canhu nabiga xaggiisa sal la ala slm uga sugnaado wa canhu nabiga waxaa laga wariyey sal lahu ala waslam qaala nabigu wuxuu yidhi man khabada qofkii fasaadiya calaa mri'in nin zawjatahu islaamtiisa ninkii ka fasaadiya waa ninkii isku dira islaamtiisii wuxuu ku beeraa inay ninka nacdo ow amase mamluukow addoonkiisa qofkii ka fasahaadiya falaysa min falaysa mina naga mid ma aha rawahu dawda wariyey qofkii nin islaam iyo islaamtiisa isku dira ama nin iyo addoonkiisa isku dira naga mid ma aha saasuu nabigu leeyay ama ninkiyaa la soo dirin oo naagta inuu nocaa laga shaqayn ama naagtiyaa la dirin oo ninka inay nacdaa laga shaqayn ama addoonkiyaa la dirin oo waxa weeye sayidka inuu nocaa laga shaqayn qofkaas isku diraya nin iyo haweentiisa ama sayid iyo addoonkiis ummaddii nabiga ka mid ma aha sal allahu calayh wasalam wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alcayu gaabsashada cayiga waxa la yidhaha qofka hadalka ka gaabsada oon ku degdegin oo ka fiirsada saasaa la weeyey alcayu gaabsashada walxayaau xishoodka shucbataani waa laba qaybood oo min aliimaani iimaanka ka mid ah walbadaa-u afxumada waljafaau angegnaanta qalaylka qofka qalalan oo qalbiga qalalan shucbataani waa laba qaybood oo min anifaaqi nifaaq ka mid a marka waxaa kabiirada ah afxumada qofka xishood laawaha iska hadla qofka qalbiga qalalan ee aan naxariis laawaha taas wey kabiiradu taas weeye alcayu gaabsashada iyo walxayaau xishoodka shucbataani waa laba qaybood oo min aliimaani iimaanka ka mid a walbadaa-u afxumada waljafaau qalalnaanta waljafaau qalalnaantu shucbataani waa laba qayboodoo min anifaaqi nifaaqa ka mid a hada ka mid a xadiiun saxiix waa xadiis saxiixa wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam alxayaau xishoodku min aliimaani iimaanku ka mid yahy war xishoodku waa iimaan waliimaanu wa ahluliimaani soo qadaro waliimaanu wa ahluliimaani dadka iimaankana filjannati jannaday ahaadeen jannada ilaahay gelaya marka dadka xishooda waa dad qayr leh ragga xishooda dumarka xishooda waa dad qayr leh waa dad iimaan leh xishood daradu waa iimaan la-aan waa kabiira walbadaa-u xishood darada waa qofka iska hadla oo xumaanta ku hadloon xishoon walbadaa-u afxumada ama xishood la-aanta dhe min aljafaa-i angegnaanta ka mid ta waa qof qalbi qalalan oo qayrka dhan ka qalalay waljafaau wa ahluljafaa angeyga ama qalaylka dadka ehelka u hadna fi naari naartay ahaadeen dadka qalbiga qalalan ee aan diinta ilaahay ku saamoobin waxa weye naartay ahaadeen dhexdeeda rawaahu xadiidka waxaa wariyey hushaym can mansuur ibni zaabaan ayuu ka wariyey can ilxasan ayuu ka wariyey can abi bakra ayuu ka wariyey xasanna wa rawaahu xadiiska waxaa kaloo wariyey moxamed ibni camar can abi salamata ayuu ka wariyey can abi hurayra ayuu ka wariyey wakilaahuma labaduba saxiixun waa saxiix wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man maata qofkii dhinta walxaal laysa caleyhi korkiisa imaamun uusan imaam ahayn qofkii dhinta isagoon madaxweyne lahayn man maata qofkii dhinta walxaal laysa caleyhi korkiisa imaamu jamaacatin jamaacada imaamkeedu uusan ahayn macnaha aan madaxweyne lahayn oon beeca kula jirin faina maytatow dhimashadii fa ina mowtatow dhimashadiisa mowtatun waa dhimasho jaahiliyatun gaaladii loo nisbeeyey isnaadu sanadkiisuna saxiixun waa saxiix qofka dhinta asagoo fawdo ah waxa weeyaan sidii gaala u dhima jirto u dhintay wey ee waa gaal maaha macnaheedu waa inaad ogaato waa gaal maaha gaaladu waxay aad u nabcaayeen waxa la yidhaahdo nidaamka iyo dowladnimada iyo in qof la adeeco oo la kala dambeeyo doqonnimayba u yiqiinin doqonnimo kufaartu saasay ahaayeen muslimiinta iyo diintii nabigu la yimidna waxay tahay muslimiinta inay waajib ku tahay inay madaxweyne yeeshaan kana wada dambeeyaan wanaaggan asna uu ku hogaamiye qofkii marka dhinta isagoon madaxweyne lahayn qofkaasu waxa weeye wuxuu dhintay qaabkay gaaladu u dhima jirtay ilaa fawday ku dhima jireen iyagu dembi ma kuleeya mase kuma laha saddex qof dembi ay kuleeyiin inta kalena dembi kuma laha qofkii isagu dawladu diiriday qofkii hadda hor taagan qofkii wax dawladdii lagu heli karo islaamka aheed isagoo awoodo ka hakanaya ila waa waajib waajibu hakan saddexdaasaa dembi kule inta kalena dembi kuma laha inta kalena wax dembiya kuma leh hadduusan isagu ridin haddana uusan hor taagnayn wax asaga asbaaba oo ay ku hirgeli kartana uusan ka hakran wax dembiya kuma leh laa yukalifu llahu nafsan illaa wuscaha laakiin qaabka u dhimana waa qaabka gaalada u dhima jirta waa fawdu ku dhiman ilaa qaabkaas gaalada u dhima jirtay muslim uma dhima jirin wa qaala sulaymaan ibnu muusa wuxuu yidhi wa qaala sulaymaan ibnu muusa wuxu yihi nabana waxaa noo warramay waqaas ibnu rabiica can ilmustawrid ayuu ka wariyey ibnu shadaad qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam man akala qofkii wax ku cuna bimuslimin muslim aklatan cunid mara acamahu llaahu allah quudiya bihaa cunidaas sababteed aklatan cunid oo min naari naar ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qofkii qof muslim ah wax ku cuna waa maxay qof muslima oo saaxiibkiisa muslim ah uu ka tegin cadowgiisii u tegin markaasuu ceebihiisa sheegi waa saas waa saas waa saas waa saas cadowgiiya xooga abaalmarina siina markaasuu ku qadayna qofkaas naaru ina ilaahay cusinayo ballan hayl muxuu wax ku cunay ku qadeeyey maanta wuxuu ku qadeeyey waa qof muslima inuu caayey ma garatay xan uu ku qadiyay sooma jeedin ka waraan midka jaajuuse dartiis loo dili ka war sow kama sii dara ee lacag weyn u qaatay marka halkaasa noo joogo allah subxaana wa tacala allahuma sala allah waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed